joogsi lahayn ku soo dhaweynaya madaxweynaha Puntland
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين مدحنا مدحنا إيو شعب وينها هلا كان الشوية لما أنت سوى السلام يا وحنا هذه آد صار لي واهي إن العاوة شركة كسر قبله هاي موغتا شعور سيادة ودتك حقيسة طبعا وحي تاسو u tahay tilmaan geedi socodka nabadda iyo dib isugu soo laabashada dalkii soomaaliyeed ee burburay kala googo-ay qaarba meel ahay wada socodka iyaga halakan madaxda dowladda kumeel gaarkaa federaalka kumeel gaarkaa iyo ragga iyaga kale oo ka socda maamulada dowladda puntland maamulka galmudug ahlusunna waljamaaca maaha wax raqiisa waa wax ku yimid dadaal iyo geedi socod dheer haddaad la socotaan waaba la socotaane marna waa la kala jeeday marna kalena waa laisku soo jeedsaday marnadaan kala jeernay oo idaacadaha iyo inta waxun sheegaahi jirtay laakiin muddadan dambe waan wada soconnaa meel baan noo wada jeednaa waxaana naga dhaba oo naga go-an inta yadaan wada socota inaanu soomaaliya meel gaarsiino waxaan u baahannahay laakiin inay taas ka timaado dadka kale laftigiisa haddii aan markaas dadaalka ay madaxdu wado dadku aydan gacanta qaban oo iyagu iscafiyin oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo xasadka iyo waxunsheegga aydan iska dayn madaxdu dadkii oo dhan maaha meel waxma gaarsiinayso hadhowna waad ogtihiin markii ugu horreysay dadkii soomaaliyeed oo kala hallaabay qaybtiisa xorta ah oo israbta xorta markaan leeyahay inta ay haystaan cadowga al-shabaabka ahay baan ka hadlayaa inta ka madax bannaan isna ogol aan laga leexan bay gaareen oo la isugu tegay shan iyo labaatankii bishii may labadiyo kun iyo kob iyo tobankii wixii ka dambeeyey kambaale la isugu tegey garoowe iyo xamarba la isugu tegey waxaan loo yaqaan geedi socodka nabadda soomaaliyeed oo ku-meelgaarnimada lagu dhammaynayo muddada labaatanka august sidii looga bixi lahaa laga tashaday rood maanta la saxiixay geedi socodkaas dabadeedna garoowe liimi oo laba shir lagu qabtay dadka soomaaliyeed isku soo celiya in la sameeyo hawsheed iyo gogoldhigeedii iyo dhagaxeedba asaaskeeda la sameeyey waxbaa weli dhiman laakiin wadadii saxaa baan ku soconnaa taasi waxay dhiiri gelisay in ummadda adduunku ay markaa iyana tidhaahdo annaga qaybta iyadaan qaadanaynaa dowladdan qadiimka ah oo magaca weyn ku leh adduunka oo dad badan oo soomaaliyeed oo boqolaal kun iyo dheeraad gaara gacanta ku haysta ayaa markaa ra-iisul wasaaraheedu ku dhawaaqay inuu shirkii hadankan laga dhigay aada maqasheen oo loogu magac daray shirka soomaalida ee london halkaan lagu qabto bishaan saddex iyo labaatankeeda go-aankii ka soo baxay waa maqasheen waxa weeye dunidu inay waxa ay go-aanka gaadhay socodsiiso annagana dadaal baan ala ka rabaa waxaa loo baahan yahay marka inaad gacanta ka geysataan waxaan u jeedaa hadallada sidaan ka garanayay dadkaan muddo badan baa dalkii ugu dambaysay ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya hadda waxaa la yidhaahdaa jamhuuriyadda federaalka oo soomaaliya maamulada hebel iyo hebel iyo waxaa maamulka dowladda puntland baa la yidhaahdaa afkiina ha barto kuwo kalena waa la sugayaa kuwaasoo isku darsamay ayaa noqonaya dowladdii soomaaliyeed erayada qaarkood halakan ama ficillada waxaanu caawa jilaynaa inaynu xamar joogno maxaa yeele qolada federaalka waxay soo kaxaysay meeyarkii xamar isaguna tifoosooyin badan buu halan ku lahaa marka inaanu xamar joogno aan caawa jilaynaa laakiin xamar ma joogno waa waa ruwaayad in sha allah waa tegi doonaa waana ka hadli doonaa waana lagu noqon doonaa waana la kala degnaanayaa sidii hore ma ahaanayso garowe iyo boosaaso iyo hargeysa iyo la rari mayo meeshoogay oolayaan way camiraanayaan way dhisnaanayaan xamarna waa la tegayaa waa waa lagu wada noolaanaya ina yuusan is odhan meel baan goonni u leeyahay dalka waa la wadaagaa waxaa la rabaa dadkeedii reerbo london waxaa lagu hantaa fadhi ku-dirirka waxaa la yidhi iyadaa u qaaday eh, goolka meelaha dibadda ah xantiina waa inaad taqaanin fadhi ku-dirirka iyo magacyada qabyaaladeed oo ururo qabyaaladeed oo hoos ka gudana iyo lagu sameeyo warka waan tooba odagii halkan caawa hadlaayayoo cabdiqaadir cali boolaay wuxuu ka hadlaayey waa raggii wixii soomaali lagu hirgeliyey ogaa weeye wixii ka dambeeyey war uma hayn laakiin annagu war waa u haynaa mid baa inii sheegayaa dadka dibadaha waxaa ka bisig dadka gudaha jooga dadka gudaha jooga hadda isuma ciil qabo waana isbarto dhibaataduna waa wada taabatay waa ka baxayaaye waxaynu kula dardaarmayaa dadka ina ammaan geliyey ini nabadgeliyey carruurtiina waxbaray ini dejiyey gacanta ini siiyey ini ku haya gacanta xuquuqdoodii iyo waxay waddankaana ay ku lahaayeen inla qaybsaday ammaan geliya carruurtiidana ilaashada idinkuna midooba oo meel isu wada raaca asalaamu calaykum kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole halka aad ka dhagaysanaysayna waa warbaahinta puntland com